imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii koowaad oo yooxanaa nolosha weligeed ah waa la muujiyey waxaannu idiin soo qoraynaa wax ku saabsan wixii tan iyo bilowgii jiray oo aannu maqalnay oo aannu indhahayaga ku aragnay oo aannu eegnay oo ay gacmahayagu taabteen oo hadalka nolosha ah nolosha waa la muujiyey oo waannu aragnay waanan u marag furaynaa oo waxaannu idinka warramaynaa nolosha weligeed ah ta aabbaha la jirta oo lanoo muujiyey wixii aannu aragnay oo aannu maqalnay ayaannu idinka warramaynaa si aad idinkuna noo soo wehlisaan oo wehelnimadeennu waa mid la jirta aabbaha iyo wiilkiisa ciise masiix ah oo waxaannu waxyaalahan idinku soo qoraynaa si ay farxaddiinnu u buuxsanto ilaah waa nuur warkii aannu ka maqalnay oo aan idinka warramayno wuxuu yahay in ilaah nuur yahay oo isaga aan gudcur ku jirin innaba haddaynu nidhaahno wehelnimo ayaynu la wadaagnaa isaga oo aynu gudcurka ku soconno been baynu sheegnaa oo runta ma falno laakiin haddaynu nuurka ku soconno siduu isaguba nuurka ugu jiro wehelnimo ayaynu isla wada wadaagnaa oo dhiigga ciise oo wiilkiisa ah wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan haddaynu nidhaahno dembi ma lihin nafsaddeenna ayaynu khiyaanaynaa oo runtuna inaguma jirto haddaynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan haddaynu nidhaahno ma aynu dembaabin waxaynu ilaah ka dhignaa beenaa leh oo hadalkiisu inaguma jiro imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee yooxanaha koowaad carruurtaydiyey waxaan waxyaalahan idinku soo qorayaa si aydnan u dembaabin oo qof un hadduu dembaabo waxaynu xagga aabbaha ku leennahay dhexdhexaadiye waana ciise masiix kan xaqa ah oo isaguna wuxuu dembiyadeenna u yahay kafaara gudka oo kuweenna oo keliya uma aha ee weliba wuxuu u yahay dembiyada dunida oo dhan oo taas aynu ku garanaynaa inaynu naqaan isaga haddaynu qaynuunnadiisa adkayno kan yidhaahda waan aqaan isaga oo aan qaynuunnadiisa adkayn waa beenaale oo runtu kuma jirto isaga laakiin kan hadalkiisa adkeeya runtii ilaah jacaylkiisu wuu ku dhan yahay isaga taas aynu ku garanaynaa inaynu isaga ku jirno kan yidhaahda isagaan ku jiraa waa inuu u socdaa siduu isagu u socday qaynuunka cusub gacaliyaalow qaynuun cusub idinsoo qori maayo laakiin waxaan idiin soo qorayaa qaynuun hore oo aad tan iyo bilowgii haysateen qaynuunkii hore waa hadalkii aad bilowgii maqasheen oo weliba qaynuun cusub ayaan idiin soo qorayaa kaas oo isaga iyo idinkaba run idinku dhex ah maxaa yeelay gudcurku waa dhammaanayaa oo nuurka runta ahuna iminkuu iftiimayaa kan yidhaahda nuurkan ku jiraa oo walaalkiis neceb wuxuu ku jiraa gudcurka ilaa iminkada kan walaalkii jecel nuurku ku jiraa oo wax lagu xumaado kuma jiro isaga laakiin kan walaalkii neceb gudcurkuu ku jiraa oo gudcurkuu ku socdaa oo garan maayo meeshuu marayo waayo gudcurkaa indhihiisa tiray wax baan idiin soo qorayaa carruurtiiyey maxaa yeelay dembiyadiinnii waa laydinka cafiyey magiciisa aawadiis aabbayaashow wax baan idiin soo qorayaa maxaa yeelay waad garanaysaan kan tan iyo bilowgii jira ragga dhallinyarada ahow wax baan idiin soo qorayaa maxaa yeelay idinku kan sharka ah ayaad ka adkaateen carruurtaydiyey wax baan idiin soo qoray maxaa yeelay aabbaha waad garanaysaan aabbayaashow wax baan idiin soo qoray maxaa yeelay waad garanaysaan kan tan iyo bilowgii jira ragga dhallinyarada ahow wax baan idiin soo qoray maxaa yeelay waad xoog weyn tihiin oo hadalka ilaah baa idinku jira oo gansharka ah ayaad ka adkaateen dunida iyo waxyaalaha dunida ku jira toona ha jeclaanina qof uun hadduu dunida jeclaado jacaylka aabbuhu kuma jiro isaga maxaa yeelay waxaa dunida ku jira oo dhan oo ah damaca jidhka iyo damaca indhaha iyo faanka nolosha xagga aabbaha kama yimaadaan ee waxay ka yimaadaan xagga dunida oo duniduna way idlaanaysaa iyo damaceeduba laakiin kan doonista ilaah yeelaa wuu jirayaa weligiis ka digidda kuwa masiixa ka geysta ah carruurtiiyey waa saacaddii u dambaysay oo sidaad maqasheen inuu kan masiixa ka geesta ahi imaanayo weliba iminka kuwo badan oo masiixa ka gees ah ayaa kacay taa aawadeed ayaynu ku garanaynaa inay saacaddii u dambaysay tahay way inaga baxeen laakiin kuweennii ma ay ahayn hadday kuweennii ahaayeen way inala joogi lahaayeen laakiin way inaga baxeen oo taasaa caddaynaysa inaanay kulligood inaga mid ahayn laakiin idinku waxaad tihiin subkid ka timid kan quduuska ah oo wax walba waa taqaaniin wixii aan idiin soo qoray uma aan soo qorin aqoonla'aantiinna xagga runta aawadeed laakiin waxaan u soo qoray aqoonta aad runta taqaaniin iyo inaanay beenina runta ka imaan aawadood waa kuma beenaaluhu kan dafira inuu ciise yahay masiixa mooyaane isagu waa kan masiixa ka geysta ah waana kan dafira aabbaha iyo wiilkaba ku alla kii wiilka inkiraa ma leh aabbaha laakiin kan wiilka qirtaa aabbuhuu leeyahay haddaba idinku waxaa tan iyo bilowgii maqlayseen ha idinku sii jiro haddii wixii aad tan iyo bilowgii maqlayseen idinku sii jiro idinkuna waxaad ku sii jiri doontaan wiilka iyo aabbaha oo kanu waa ballankii uu inoogu ballanqaaday oo ah nolosha weligeed ah waxaan idiin soo qoray waxyaalahan ku saabsan kuwa idiin khiyaanaynaya subkidda aad ka hesheen isaga way idinku sii jirtaa oo uma baahnidiin in cidina wax idiin barto laakiin sida subkiddiisu wax walba idiin barto oo ay run u tahay beenna aanay u ahayn waa inaad siday wax idiin bartay ugu sii jirtaan oo iminka carruurtiiyey ku sii jira isaga in kolkuu muuqdo aynu kalsoonaan doonno oo aynaan wakhtiga imaatinkiisa ka xishoonin inaynu hor tagno haddaad og tihiin inuu xaq yahay waxaad weliba ogaataan in mid walba oo xaqnimo falaa uu isaga ka dhashay iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee yooxanaha koowaad jacaylka ilaaha aabbaha ah bal ogaada siduu yahay jacaylka aabbuhu ina siiyey taasoo ah in laynoogu yeedho carruurta ilaah oo saasaynu nahay sidaa aawadeed dunidu ina garan mayso maxaa yeelay isagaba ma ay garanaynin gacaliyaalow iminka waxaynu nahay carruurta ilaah oo weli waxaynu noqon doonno lama muujin laakiin waxaynu og nahay in goortuu muuqdo aynu noqon doonno sidiisa oo kale waayo waynu arki doonnaa isaga siduu yahay oo mid kasta oo waxyaalahaas ka rajeeyaa isaga naftiisuu daahiriyaa siduu isaguba daahir u yahay carruurta ilaah waa inaanay dembaabin kii kasta oo dembi falaa wuxuu falaa caasinimo oo dembigu wuxuu yahay caasinimo oo idinku waad og tihiin in isagu u muuqday inuu dembiyadeenna inaga qaado oo isagu dembi ma leh ku alla kii isaga ku sii jiraa ma dembaabo ku alla kii dembaabaa ma uu arkin isaga oo weliba ma yaqaan isaga carruurtiiyey yaan cidi idin khiyaanayn kii xaqnimo falaa waa xaq siduu isaguba xaq u yahay kii dembi falaa wuxuu yahay kan ibliiska oo ibliisku tan iyo bilowgii ayuu dembaabayey taas aawadeed ayuu wiilka ilaah u muuqday inuu baabbi'iyo shuqullada ibliiska ku alla kii ilaah ka dhashay dembi ma falo maxaa yeelay ilaah dabeecaddiisu way ku sii jirtaa isaga oo ma dembaabi karo waayo wuxuu ka dhashay ilaah tan ayay carruurta ilaah iyo carruurta ibliisku ku kala muuqdaan ku alla kii aan xaqnimo falin ma aha kan ilaah oo waxaa la mid ah kan aan walaalkii jeclayn oo kanu waa warkii aad tan iyo bilowgii maqlayseen kaasoo ah inaynu isjeclaanno oo aynan ahaanin sida qaabiil oo ahaa kan sharka leh oo walaalkiis dilay oo muxuu u dilay waayo shuqulladiisu waxay ahaayeen shar oo kuwii walaalkiisna xaq bay ahaayeen walaalayaalow ha la yaabina haddii ay dunidu idin necab tahay waxaynu ognahay inaynu dhimashada ka soo gudubnay oo aynu u soo gudubnay nolosha maxaa yeelay walaalaha ayaynu jecelnahay oo ka aan walaalkii jeclayn dhimashaduu ku sii hadhaa ku alla kii walaalkii necab waa dhiigqabe oo idinkuna waad og tihiin inaannu dhiiqabana lahayn nolosha weligeed ah oo ku sii jiraysa taasaynu jacaylka ku garanaynaa waayo isagu naftiisuu u bixiyey aawadeen oo innaguna waa inaynu nafteenna u bixinno walaalaheen laakiin kan leh xoolaha dunidan oo arka walaalkiis oo baahan oo qalbigiisa ka xidha sidee baa jacaylka ilaah ugu jiraa isaga carruurtaydiyey yaanaan ku jeclaanin hadalka iyo afka toona laakiin camalka iyo runta aan ku jeclaanno oo taasaynu ku garan doonnaa inaynu kuwa runta nahay oo aynu isaga hortiisa qalbigeenna kaga dhiiro gelin doonnaa xagga wax alla wixii qalbigeennu inagu eedeeyo maxaa yeelay ilaah waa ka weyn yahay qalbigeenna oo wax walbaba wuu og yahay gacaliyaalow haddii aan qalbigeennu ina eedayn kalsoonaan ayaynu ku leennahay xagga ilaah oo wax kastoo aynu ka barinno waynu ka helnaa maxaa yeelay qaynuunnadiisa ayaynu xajinnaa oo waxaynu falnaa waxa isaga ka farxiya oo kanu waa qaynuunkiisa kaasoo ah inaynu rumaysanno magaca wiilkiisa ciise masiix ah oo aynu isjeclaanno siduu qaynuunka inoo siiyey oo kii xajiyey qaynuunnadiisa wuu ku sii jiraa isaga isaguna wuu ku sii jiraa oo saasaynu ku garanaynaa inuu isagu inagu sii jiro xagga ruuxa uu ina siiyey iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee yoxanaha koowaad ruuxa runta ah iyo kan beenta ah gacalayaalow ha rumaysanina ruux walba laakiin ruuxyada tijaabiya si aad u hubsataan inay kuwa ilaah yihiin waayo nebiyo badan oo been ah ayaa u soo baxay dunida taasaad ku garanaysaan ruuxa ilaah ruux walba oo qirta in ciise masiix jir ku yimid waa ku ilaah oo ruux walba oo aan qiran ciise masiix ku ilaah ma aha oo kanuna waa ruuxa kan masiixa ka geysta ah oo aad maqasheen inuu imaanayo iminkana duniduu ku jira carruurtiyey kuwa ilaah baad tihiin oo iyagaad ka adkaateen maxaa yeelay kan idinku jira ayaa ka weyn ka dunida ku jira iyagu waa kuwa dunida oo taas aawadeed waxay ka hadlaan waxa dunida oo duniduna way maqashaa innaguna kuwa ilaah baynu nahay ka ilaah yaqaan waa ina maqlaa oo ka aan kan ilaah ahayna inama maqlo taasaynu ku garanaynaa ruuxa runta ah iyo ruuxa qaladka ah ilaah waa jacayl gacaliyaalow aynu isjeclaanno waayo ilaah baa leh jacaylka oo mid walba oo jecel wuxuu ka dhashay ilaah ilaah buuna yaqaan oo ka aan jeclaynina ilaah ma yaqaan waayo ilaah waa jacayl ilaah baa wiilkiisa keliya oo dhashay dunida u soo diray si aynu ugu noolaanno isaga oo taas ah jacaylka ilaah laynoogu muujiyey oo taas jacayl baa ku jira mana aha inaynu ilaah jeclayn laakiinse isagaa ina jeclaaday oo wuxuu wiilkiisa u soo diray si uu kafaara gudka dembiyadeenna u noqdo gacaliyaalow haddii ilaah sidaa inoo jeclaaday waa inaynu isjeclaanno cidina ilaah ma arkin marnaba haddii aynu isjeclaanno ilaah wuu inagu jiraa oo jacaylkiisu wuu inagu dhan yahay ruuxiisuu ina siiyey oo taasaynu ku garanaynaa inaynu ku sii jirno isaga isaguna inagu sii jiro innagu waynu aragnay oo waxaynu markhaati u furaynaa in aabbuhu wiilka soo diray si uu badbaadiyaha dunida u noqdo ku alla kii qirta inuu ciise yahay wiilka ilaah ilaah baa ku sii jira isaga isaguna wuu ku sii jiraa ilaah oo innaguna waan garanaynaa oo waan rumaysannahay jacaylka ilaah inoo qabo ilaah waa jacayl oo kii ku sii jiraa jacaylka ilaah buu ku sii jiraa ilaahna isaguu ku sii jiraa taasaa jacaylku kaamil inoogu noqday si aynu kalsoonaan u lahaanno maalinta xisaabta maxaa yeelay siduu isagu yahay ayaynu innaguna dunida ku nahay jacaylku baqdin ma leh laakiin jacaylka kaamilka ahi baqdinta dibidduu u saaraa waayo baqdintu ciqaab bay leedahay oo kii baqaana kaamilkuma noqdo jacaylka waynu jecelnahay isaga waayo isagaa hore inoo jeclaaday haddii qof yidhaahdo ilaah waan jeclahay oo uu walaalkiis necab yahay waa beenaale maxaa yeelay kan aan jeclayn walaalkii uu arko sidee buu u jeclaan karaa ilaaha uusan arag oo waxaynu isaga ka haysannaa qaynuunkan kaas oo ah kii ilaah jecel walaalkiina ha jeclaado iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee yooxanaha koowaad iimaanka masiixiyiinta ku alla kii rumaysta inuu ciise yahay masiixa ilaah buu ka dhashay oo ku alla kii jecel kan dhalay kan isaga ka dhashayna wuu jecel yahay taasaynu ku garanaynaa inaynu carruurta ilaah jecel nahay goortaynu ilaah jeclaanno oo qaynuunnadiisa xajinno waa kan jacaylka ilaah kaasoo ah inaynu qaynuunnadiisa xajinno oo qaynuunnadiisuna ma cusla ku alla kii ka dhashay ilaah wuxuu ka adkaadaa dunida oo waxaa libta ka adkaata dunida ah rumaysadkeenna waa ayo kan dunida ka adkaadaa kan rumaysta inuu ciise yahay wiilka ilaah mooyaane kanu waa kii biyo iyo dhiig ku yimid oo ah ciise masiix biyo keliya kuma iman laakiin wuxuu ku yimid biyo iyo dhiig oo waa ruuxa kan maragga fura waayo ruuxa waa runta waxaa jira saddex marag fura waana ruuxa iyo biyaha iyo dhiigga oo saddexdaasuna waa isku mid haddii aynu marag furka dadka aqbali lahayn marag furka ilaah baa ka weyn waayo marag furka ilaah waa kan oo ah inuu wiilkiisa ka marag furay ka wiilka ilaah rumaystaa maragguu ku haystaa nafsaddiisa kii aan ilaah rumaysanna wuxuu isaga ka dhigay beenaale maxaa yeelay wuxuusan rumaysan maraggii uu ilaah ka marag furay wiilkiisa maragguna waa kan kaas oo ah in ilaah ina siiyey nolosha weligeed ah oo ay noloshannu wiilkiisa ku jirto kan wiilka haystaa noloshuu leeyahay kii aan wiilka ilaah haysanna nolosha ma leh waxyaalahan waxaan idinku soo qoray idinka oo rumaystay magaca wiilka ilaah si aad u ogaataan inaad nolosha weligeed ah leedihiin oo tanu waa kalsoonaanta aynu isaga u qabno taasoo ah haddaynu wax un doonistiisa ku barinno isagu wuu ina maqlaa oo haddaynu ognahay inuu inaga maqlo wax alla wixii aynu ku barinno waxaynu ognahay inaynu leennahay waxyaalihii aynu isaga ka barinnay haddii qof uun arko walaalkii oo samaynaya dembi aan xagga dhimashada ahayn waa inuu ilaah baryo isaguna noloshuu siin doonaa kuwa samaynaya dembi aan xagga dhimashada ahayn waxaa jira dembi xagga dhimashada ah oo anigu odhan maayo kaas ha ka tukado xaqdarrada oo dhammu waa dembi oo waxaa jira dembi aan xagga dhimashada ahayn waan ognahay in ku alla kii ilaah ka dhashay aannu dembaabin maxaa yeelay kii ka dhashay ilaah naftiisuu ilaaliyaa oo ka sharka lihina ma taabto waxaynu ognahay inaynu kuwa ilaah nahay oo ay dunida oo dhammuna ku jirto gacanta ka sharka leh waxaynu ognahay in wiilka ilaah yimid oo wuxuu ina siiyey garasho si aynu ugu garanno kan runta ah innaguna waa ku jirnaa kan runta ah oo ah wiilkiisa ee ciise masiix ah kanu waa ilaaha runta ah iyo nolosha weligeed ah carruurtiiyey sanamyada iska ilaaliya